أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي
بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kasta oo aad joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka wararka oo guud ahaan caawa barnaamijkeenna aan ku soo qaadan doonno munaasabad ballaaran oo mid ka mida beelaha muslimiinta ee dega wilaayada baay ay ku wareejiyeen laba boqol oo neef oo geel ah saddex boqol oo neef oo ari ah iyo iskudarka afar boqol lixdan iyo laba askari oo hubaysan oo qayb ka noqon doona jihaadka iyo mujaahidiinta barnaamijka waxaan ku soo gudbin doonnaa gudaguudiya kasalaadeen markaleen gala aygareelada xilgisoogab gulowgaalada gulowgaalada kushinagasi gudaguudiya gudaguuda gaardiska iyo dhoolatus ay sameeyeen ciidankaasi iyo sidoo kale mas-uuliyiin iyo marti sharaf meelo kala duwan isaga timid oo halkaa kelimaadka jeediyey الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة waa hagaag dhegaystayaal mar kale soo dhowaada markanna waxaan idinku duwi doonaa xarunteenna wilaayada baay iyo xasan cabdiraxmaan oo munaasabadaasi weyn ka qayb galay aad baad u mahadsan tahay faysal mahad soomaali dhegaystayaal sida uu walaalka sheegay barnaamijkeena faafreebka wararka caawa intiisa badan waxaan ku soo qaadan doonaa hadduu alle idmo munaasabad dhowaan ka dhacday deegaanka yaaq baraaway ee wilaayada islaamiga ee baay halkaas oo xoolo nool iyo rag hubaysanba ay ku wareejinaysay beesha dabare oo ka mid a beelaha muslimiinta ah ee dega wilaayada islaamiga ee baay munaasabadan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin kala duwan oo ay qayb ka ahaayeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas-uuliyiin ka socotay wilaayada islaamiga ee baay waxaa sidoo kale kasoo qaybgalay odayaasha dhaqanka ah ee qabaa'ilada muslimiinta ee dega wilaayada iyo mas-uuliyiin kale oo ka yimid qaar badan oo ka mid a wilaayaadka islaamiga si ay uga soo qaybgalaan munaasabadan xoolaha iyo ragga hubaysan lagu wareejinayo ee ka dhacday deegaanka yaaqbaraaway ee duleedka degmada dinsoor beesha dabare ayaa soo bandhigtay laba boqol oo neef oo geel ah saddex boqol oo neef oo ari ah iyo saddex boqol iyo siddeetan rag oo hubaysan oo ku hubaysnaa hubka noocyadiisa kala duwan waxay sidoo kale beesha sheegtay in siddeetan iyo laba kale oo rag ah ay ku wareejisay wilaayada islaamiga ee baay kuwaas oo ku maqan mucaskar looguna talagalay inay ka qayb qaataan jihaadka ka holcaya bariga afrika ciidamadan la wareejiyey ayaa ku hubaysnaa hubka noocyadiisa kala duwan waxayna gaardis ka soo bilaabeen meel magaalada ka baxsan iyagoo soo maray dhammaan wadooyinka soo gala magaalada iyo kuwa ka baxo ugu dambeenna waxaa lagu soo bandhigay goob gaar ah oo loogu talagalay in ciidankan lagu soo bandhigo islamarkaana loogu wareejiyo wilaayada islaamiga ee baay
gudaguudiya kasalaadeen markalees galo aygareelada xilgisoogab gulowgaalada gulowgaalada kushinagasi gudaguudiya gudaguuda goobta xafladdu ay ka dhaceysay oo ku taalay deegaan dhacaduleedka yaaqbaraaway waxay ahayd meel si heer sare ah loo hagaajiyey islamarkaana aad loo qurxiyey waxaa loo qeybiyey dhowr qaybood qayb ka mid ah waxaa loogu talagalay haweenka qayb waxaa loogu talagalay ragga qayb waxaa loogu talagalay martida kala duwan ee ka timid wilaayada iyo kuwa kale ee ka timid goobaha ka baxsan wilaayada halka qaybta kalena loogu talagalay in lagu soo bandhigay ciidamadan gaarka ah ee beesha ay ku wareejinaysay xarakada mujaahidiinta al-shabaab culammada munaasabada ka qayb gashay waxaa ka mid ahaa sheekh fu'aad maxamed khalaf ugu horeyn sheekh fu'aad maxamed khalaf oo munaasabada ka hadlay ayaa kelimadan goobta ka jeediyey
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق الغائلين يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلطة واعلموا أن الله مع المتقين وقال تعالى قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله allah subxaanahu wa tacaala mu'miniinta wuxuu amrayaa inay diinka ilaahay u dagaalamaan oy kelmadda alle kor u qaadaan oy gaalada hubkooda u qaataan alle wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu dadka mu'miniinta uqaatilu aladiina yaluunakum min alkufaari gaalada dalkiinna soo gasha ee idin xigta la dagaalama haddaan dagaalanno oo allah kelmaddiisa inay kor noqoto u dagaalanno alle wuxuu leeyahay walyajiduu fiikum khilta gaalada adeeg haydinka helaano haddaase dagaalantaan waclamuu ana allaha maca almuttaqiin haddii etoobiya uu maraykan la socdo oo jarmal iyo talyaanina la socdo annaga allah baa nala socday subxaanahu wa tacaala beeshan qiimaha badan ee sharafka badan gacanteenna alla wuxuu ugu horreeyey uu soo geliyey waxay ahayd xerada ballidoogle gacanta labaadna alla wuxuu noo geliyey magaalada diinsoor waxaana nugu soo dhoweeyey beesha dabarra nugu soo dhoweeyey yacni dad qiimo badan oo sharaf la weeye dadkani oo allah subxaanahu wa tacaala diintiisa uu ku ayiday khayrka in lagu tartamaa alla amray wa fii daalika falyatanaafas ilmutanaafisuun waxaan ka rajaynaynaa hubkan aan qaadnay inaan muqdisho iyo hargeysa iyo boosaaso iyo adisababa lagu horayn doono ina dalika cala allahi yasiir wamaa dalika cala allahi bicasiis waxaan ku faraxsanahay oo boqolkiiba boqol ku faraxsannahay haddaan nahay mujaahidiintii xarakatu shabaab waxaan ku faraxsannahay beeshan walaalahaya garabka ayna siiyeen iyo diintay u gargaareen waxaadna ogaan doontaan maanta maalin aan ka dheerayn in aan diinsoor ku kulmi doonno ina dalika cala allahi yasiir biidni illaahi tacaala dhulkaa ilaahay noo dhiibi doonaa annagana waxaana laga rabaa addoommo ilaahay inaan noqonno haadaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullah allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin mid ka mida nuqabada beesha dabare oo goobta ka hadlay ayaa ugu horeyn mahad alle kadib u mahadceliyey dhammaan marti sharafta kala duwan isagoona kelibad mahadcelin u badan goobta ka jeediyey intii munaasabada ay socotay waxaa la akhriyey bayaan ka soo baxay beesha dabare oo mid ka mid a waxgaradka beesha uu goobta ka akhriyey kulan qaatay maalmo dhowr ah oo isugu yimid beelweynta reer dabarre salaadiinteeda ugaasyadeeda waxgaradkeeda culimaawidiinkeeda dhallinyaradeeda ganacsatadeeda hooyooyinkeeda iyo dhammaan inta ku abtirsasta beesha dabarre ayaa waxaa ka soo baxay bayaan aan insha allahu biidni ilbaari aan ka jeedin doono halkan wuxuuna u dhacayaa sidatan koow beesha dabarre waxay cusboonaysiinaysaa baycadii allaah kadib baycadii mujaahidiinta bariga afrika qodobka labaad beeshu waxay bari ka tahay gaalada iyo gaala raacyada iyo inta daba socota gaalada saddex beeshu waxay garab iyo gaashaan u tahay una ahaan doontaa una ahayd si guud muslimiinta si gaar ahaan mujaahidiinta caalamul islaami iyo walaalaheenna reer filistiin qodobka afaraad beeshu waxay naf iyo maalba la garab taagan tahay mujaahidiinta guud iyo mujaahidiinta bariga afrika qodobka shanaad beeshu waxay ballanqaadaysaa sare uqaadista mashaariicda waxbarashada madaarista maraakista macaahidda iyo dowraadka sharciga ah iyo inta allah uu raalli ka yahay qodobka lixaad beeshu waxay caddaynaysaa inayan gorgortan ka gelaynin ku dhaqanka diinta islaamka iyo iyo kubarbaarinta ubadkooda diinta islaamka qodobka toddobaad beeshu waxay ballan qaadaysaa inaysan noqon deegaamada ay beeshu ku abtirsato meel lagu carqaladeeyo walaayaadka islaamiga iyo mujaahidiinta gebi ahaan qodobka sideedaad beeshu waxay mujaahidiinta ku wareejinaysaa saddex boqoloo wiil oo hubaysan kamaa tarawhum iyo laba boqoloo neef oo geela iyo saddex boqoloo neef oo ari ah iyo wax badan oo qalbiyadiina ku raaxaysan doontaan biidin baari qodobka sagaalaad waxaan adkaynaynaa inaan ka soo horjeedno damacyada foosha xun ee ah- ee ka dhanka ah diinteenna islaamka kana socda dalka iyo dadkeenna soomaaliyeed qodobka tobanaad beeshu waxay ka tacsiyeynaysaa istishhaadkii naxdinta lahaa sul- suldaan cabdulaahi maxamed yare suldaanka beesha hadame ee ansaarta ah allah jalla wacala waxay u baryaysaa ehelkiisa caruurtiisa muslimiinta iyo mujaahidiinta bariga afrika inuu sabir iyo imaan allah jalla wacala uu ka siiyo qodobka koow iyo tobanaad beeshu waxay bogaadinaysaa guulihii ugu dambeeyey ee mujaahidiinta ee ay gaareen sida deegaanada busley galcad daarunimca daarunicma caad coosweyn xarar dheere iyo ceel la helay qodobka laba iyo tobanaad beeshu waxay u dardaarmaysaa dhammaan qabaa'ilada soomaaliyeed inay hiil iyo hoog ku garab istaagaan wiilashooda mujaahidiinta ah ee ka hortaagan cadowga qodobka saddex iyo tobanaad beeshu waxay ka horjeedaa si cadna ay u muujinaysaa inay ka horjeedo ku wareejinta garguurta oo ku wareejiyey badeena qaaliga ah murtadiinta turkiga ee qaatay gebi ahaan khayraadka dalkeena islaamka ah afar iyo toban beeshu waxay u hambalyeynaysaa qabaa'iladii ansaarta ahaa ee gobollada dhexe ee sida geesinimada leh uga hortagay xamladii xasan garguurte iyo xamladii saliibiyiinta kuna guubaabinaysa beelaha soomaaliyeed ee muslimiinta ah inay ku daydaan walaalaha reer gobollada dhexe gudoomiyaha golaha nuqabada naqiib ibraahim cali nuur shaacirulislaam oo ka mid ahaa martidii lagu casuumay munaasabadda ayaa kelimad qayima goobta ka jeediyey الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه ذوي الشرف والوفا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية الحمد لله mahad oo dhan allah ayaa u sugnaatay tabaaraka wa tacaala nicmooyin fara badan oo aanan koobi karin oo u dambayso nicmada hadda aan u fadhino xafladaas ee ta'yiidka iyo munaasarada ee lagu ta'yiidayo mujaahidiinta iyo jihaadka waa nicmo aada u ballaaran nicmadaas u dambayso allihii nooga nimceeyey baan u mahad celinaynaa bacda allaahi xarakatu shabaab almujaahidiin ayaan u mahad celinaynaa iyagoo u horeeyo amiirkeenna sheekh axmed cumar abu cubayda xafidahu llaahu tacaala waracaah kadib waxaan u mahad celinaynaa dhammaan ugaasyada ee nuqabada oo u horeeyo ee suldaanka guud ee beeshii reer dabare suldaan aadan deerow xasan iyo garbihiisa dhammaan culamaa udiinka iyo akhyaarta gabdhaha cafiifaadka ee dhallinyarada iyo mujaahidiinta ah ee beesha reer dabare ee suurgelisay in xafladan aan ku kulanno ee waxaan leenahay fa jazaakum allaahu khayraa ilaahay subxaana wa tacaala juhdigiinii iyo dadaalkiinii mid miri dhala oo muslimiinta ku xuroobaan allah ka dhigo intaa kadib waa la hadlay ee bandhig badan baa la sameeyey ta'yiid kelimaad ta'yiid ah unbaan insha allahu tacaalaa ee ku ta'yiidaya warkii la sheegay waxaan leeyahay beesha ilaahay subxaanahu wa tacaala beel dhaqan allah ka dhigo ee dadaalka aada muujiseen mid muslimiinta ku xurubaan ilaa falastiin lagu xureeyo allah ka dhigo ee waa dadaasheen waxaan leeyahay marka dadaalka dadaalku dara ha isdhihinina ee wax badan baad samaysan oo meeshii ugu dambaysay iyo yoolkii waad gaarteen ha dhihina insha allahu tacaala ku sii dara oo sii labalaaba maxaasiintiinii iyo sharaftiinii waa tan horey loo sheegay in lagu celceliyana waa wax mudan in lagu celceliyo Eh, insha allahu tacaala waxaan leeyahay marka eh, juhdigii juhdi ha lagu daro ragga hadda meeshaan fadhiyo oo lasoo diyaariyey iyo raggii horey u diyaarsanaa waxaan leenahay oo anagu aniga aan ka bilaabayo naftayda inaanan annaga oo kala haraynin ilaa halkan aan ka dhaqaajino oo diinsoor aan xurayno ilaa qansax dheere aan xurayno aanan soo laaban ilaa dirir dhaba iyo adda sabab dib u soo ceshano Eh, intaas eh, beeshaan u leeyahay waxaan kaloon eh, dardaarmayaa eh, kelimada kale ii xigta nuqabada ee ku dhaqanka shareecada islaamka ee walaayaadka ee digil iyo marafle iyo kuwa maxay ahayd hawiye iyo kuwa daarood iyo kuwa dir meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay dayshi wanaagsan ee walaalihiina kuwii horey juhdiga u bixiyey iyo kuwa hadda dambeeya oo maanta aan u fadhino ha lagu daydo ee maxaa ahayd en sida ay sameeyeen iyo mid kas fiican haddii la samayn karo ilaahay ha loo tala saarto fa idaa cazamta fatawakal cala allah intaasaan leeyahay sida isin wada dareemasan dowladdii cilmaaniga ee dalka soomaaliyeed markii la dumiyey weliha ku dambeey dalka dagaal oogiyaala kaheen dacalladiis oo dhan dagaallo sokeeye ku dhiig degmo degmo ungudubaasa ma jarna ilaa damiin la helo doqowda iyo duubaabka maadaama ay dadaal badan muujiyeen iyadoo hatana dantiili lahay liindeerina weli liiska dulaysanyaa xarakada hana deerti reer daalanaayey jilalshay daba dheeradi darur roobeed unqurutay darabyada iyo dooxooyinka anbuusameen oota wada doog nagatay lama dantaa andaag kudhiidi dareen shawaabiinay dib u dejin iyo deganaashi la helay dadka diintaan la baray dugsiyaalka iyo dacwada yaa la dardargeliyey darisadi daris walaale iyo deganaashi iyo dib u dejiinaa la helay nimangaa dacray sidii diyaasbara la araaw dubudoo la kusheeni doonanis niman la araaw ha la daba teeganyiin dana shisheeye inii fulyaana la handiyaari yaa nimankii dacray sidii dunida maysiin sheegay dadka may dareensiiyey dunida inii laku helow landabaq sara daaha liinka hirey isbuunyo liinka dadabi danma kullihii daleelo ilaahay banaanka dameero ma marayaan dareen hal indhakooy dhahaw inii dunida laku helaa waasan dareensiiye lam dool shinika jarto malabshay durdura lahandejiyey dantaale inku dheriglari danma kullihii daar hal inqasoyla dunada inii laku helaa waasan dareensiiye landeero gaal oo deegaanka dhalay dabarka liinkufuri naasoje dabaroysniin dabarka liinkufuri doobigan qaadoy adalay dambaraysoy la eri danma kullihii dameer hal hay ingmaaloy lee dunada inii laku helaa waasan dareensiiye daliilshana daleela taala dawooma gorata ma ee waldaaha sooma daleela isku yaala warlankii diinka ilaahay difaacoy diinga lataa daar aakhiri laka deeray diinka ilaahay difaacoy lankii la aray diidin dastuur gaalaha daabacdii lankii daba teegan dimuquraadiyadda cinwaanka daabacno daawashada koreme daakhalka injana lanki hata daydayahay lan doolshinika jartu malabshay durduraaw lahandadii dantaanku dherig la aray diiday hee daar halingasoyla wala dooriye wardan dalka adii balle dadkan adinkii la dhaladay dekedihii eelboori lataa degmooyin i goboli lataa war dadka dowlad noqoy lan la aray dabadhalifnimo ku dooradi lan dabag sara daaha liinkiile isbuunyo liinka dadabi dhanma kullihii daleelo darin indhaka dameero i kor koreena wala dooriye war lan degmadiis gaalada etoobiyaan dabagaab ee ee duulaanka koytalankii degmadiis ka haysato iyo deegaanshii ka haysata usigii hatana dabka inis qaaday shaleedis dagaalamahay landeeraga dambarsoyl arey dabarka liinkufuri hatana dameerhaha ingmaalayla usuna wala dooriye namiyow dadka maylfaday inay daraan weeldhadaan dunida dacnuka noolna dacaladiiyo dhanna dagaala ku socda dunyo dagaal banku jarnay lambadantiis indarara wal isdaya wallahina lankiidadayaa doqondiif dheeraa taa dareen weeldhoy diinlaawo dagaalamo hayaan dowladda ruusha la socotaan iyo darisjay ukureeg dabka iyo walaa iska dhako hayaan dakan daakali iska dhakahay kaadiin in dagaalamo hay duqaymada lakahayo dadka falastiin deegaankii khazal arhay oo daarawedho dharay iyo dabyadii damlakasee dakan daaka lakaweeli maraykanna dacmiinta israa'iil oo la daba teegay walba dunida haskaratoona viito dulsaarahay mataasaa dimuqraadiyad aha lankii dimuqraadiyad oo daabacno cinwaanka daaban daawashada mooye daakhalka hoose injana lankiidadayaw doqonga ataa adduun dunida oo dhanba dimuqraadiyad maku jarto doqon diif dheera ataa dareen weeldhoy allahu akbar allahu akbar allahu akbar waxaan weli ku dhex jirnaa munaasabadii ka dhacday deegaanka yaaqbaraawaay ee wilaayada islaamiga ee baay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa goobta ka hadlay waxaana ugu horreeyey guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee baay ugaas cabdirasaaq macalin xasan الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ilaahay subxaana wa tacaala yaa mahadle nkooba maanaya yaa alle subxaana wa tacaala yaa mahadsanyi walaalayaal bacdallaahi may baan mahadnagay in allaala intimuun inile mahadnagu oo xafladuunbe aqli iyo dadaal imaal muruqdhati ku jeysati yaan mahadnagaa walila hadala lahaaye oo hadalba inagu abwaa oo iska toosan faylan wal hadali culamaa udiin hadaleen mas-uuliyiin hadaleen nuqabay hadaleen shucaray hadaleen meelamayb waaha walka dhemin yaalin aragaan ilaa adi mar unsurgne kalankiile hoos hadleen kahuma xafladan qiimaga badan ay quruxda badan oo isigniyaca zuunteegna sinkimaha nagana sagoone ah haddana mayli sheegayhin maal fara badan oo gaal iyo gaasla balaa'ani la dhiibi oo alla dartisna liinla bahi la dhiibi beeluntaa ana maybu aha ii dhiibti magal iblaadhato i dhiiban mowrayaalka ilaah kubii xoolagaas ilaahay subxaana wa tacaala ha baraariyo oo barako badan ha saaro intii kale yoona wal an haysine markaas faran ini wal dhiibanna walbadana barako la alla hasiiyo farxadda xafladun oo tugna fuufuud ah jahyaalka dhankushalkoyte kumarta qaada inii mayl arhaa isulisin liqiibsado markhaati lisin kahaado geeka inii mayl arhaa isu intaas dhiibtin reg saddex boqol iyo intaas ah ini mayl arhaa isu isin wareejidan macal hubsho iyo ma xoolagaas gaal ii gaasle la isin wareejidan inii markhaati lisin ku haadoon muhiimadda ihaayti ini mayba maraqsiinku anaa xoolagaas ini alla dartiis isin wareejideen islaamka isinka wareejideen waana siinka hambaliyeeyaan siinka tahniyeedaan eed eed yaa farxadda siinla qeybsini mayb waa aha wal isin jeelin badan hindhooyinka raacaysan allah isin siiyo isin lana intaas taas migeen unku gudugu ikhwaani geeka sida muuqato ana farxad wal kale intaha ingu muuqadarta farxadda iyo walaa ammaanta qabiilka sheegiin qabiilkan inta laka ammaani xaqiiqo ahaa malka kabeen abuurna dad ilaahay subxaana wa tacaala rabbi oo sasaxi yaa mayl ahaa isu waxyaabo iyo mutaysidan amaan ayaa ka ammaani beella intaasaa ka taageersana tan kale meelun wala ku muuqdo haddaba bahimay ataa horta may horreytayhiin boqol boqol oo gaala la dhiibay iyo ciidan oo boqol boqol iyo boqol iyo konton intaas eli wareejayayba horey walaa an dhihi laakiin may socotayhihi marba markii ku dambayto iyo xaaladaya iskadaasay koran socota haddii ati badanaanta hantida la dhiibahay haddii ati raga oo ciidanka la wareejohay haddii ati quruxinta xafladda iyo agaasinka sosy haddii ay dhammaan ma xafladba tii ku dambayto yaa maylahay ku sarayt ku heer sarayt marka ma jartayhihi horta mujaahidiinta ma aan baahanyiin walaa linka taageeroha wilisha ayaa la sheeyaa jihaadka xoolo laga dhiibi jiray ilaa intii jihaad la aragay maalin wal dhiibaylay qur-aanka baa ilaahay kaleeyay mayla raa'isu biamwaalikum anfusikum xadiidka rasuulka saaslay maalkin in aftiimka dagaalam mishal heroohayan marba maal iyo naf maal iyo naf oo wada socod waay marka jihaadka ma aan baahanyaa qarasha aan baahanya far badan maha sida la ogi dagaal oo dhan ba aan baahan wakhaasatan jihaadkan inii xoola likibiyu ilaahay bii rasuul iyo baana fareen markasaas dartiyeedo xoola liin baahanay baahidee ii jarti may bat may kulkun may oo meeli oo hakidarastay inii mayl arraa isu rig oo ciidan afar badan markaas haddin lala wareejiyo maalkimaha yadoo rigi markii hore ay tii lamba ilanka ilaahay hanuuniyo jihaadka istis in isku bahay goongoona bahay laakiin barnaamij oo buraarajin oo malaagi isamadonis inti surumaan ciidan ha kuusaan hubjoosiyaan mawlana jaanan walay dadkun embaahada fadan qarasho ona waa ku kan gaala kan intaas e lacagaa tan e iranga kan e hubkiina waa ka qoryaalkiina waanu dadkiina wayb waaha dad had isin koryaasan mah mujaahidiinta ay umarada yaalinka wareejoha dadkii oo arad bahanoo dharshoon qaban waa kuwa lardadmin ah allahu akbar horta may waaha mujaahidiinta umarada amiirka ilaahay khayrsiya iyada indadana culays badan oo saaranay badan inay dhii doonaan rajeyaan insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran ana may kala codsaday markaan waaligii inin fidhi ciidankuun shucuurta maadaama ee shucuurtay inka hanti geekan ciidamaduun geeka shucuurto i kahni raguun cusub geeka maalmo oo dhonna mayb waa tadriibaadka jaraan wayb waaha haddana hadda hogjoolika wareejiyi dhar cusub qabaan xaaladda i kacsanti buunteen unu haysunu dabarro usunu hogaamiyo unuunu ka jaran nuqbadiya anagu laay oo digil imrafrina fadhiyaan diinsoortin meeldhoo nin jarte meelanka dhoo oo la furaa diinsoor nin haatu waana una shal hirna hadda intaasa cuseen allahu akbar intaasaa markalaya kanaga walaayadii nin roogta waaligii hogaankii walaayada inay shucuurtaan sida inka kaxanto insi shaltabna insha allahu tacaalaa waa kooba bari inta indaraarsana buunta horta markoo hal nin dhoo hal nin horkiyo inta indaraarsanaanba horta wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون alxamdulilaah ilaahay caza wajalla iyo mahadin sugnaati alihanii kulmiyey geega ama kolleyna sheenay abood i xiilad una lanimaka koyne xafladaas qiimaha iyo qaayaha leh alihna sheenay allahasba mahadle caza wajalla mayweeli xafladaha haddii aad fiirido beryaalkan dambe xafladooyin oo mayla arga jaray oo ikhtitaami ahoo dhinac oo cilmiga dalabkiis ama dhinac kale oo gebagebo kale eh xaflado saase waa araga jarni balse beryaalkun may goobjoogkweena xaflado oo laku wareejiyo naf iyo maal sidii ilaahayba casa wajalla sheegay ama kitaabkaana iyo shareecadana islaamka lakeedaaye intaas mayba dheera xafladahaas oo runtii laku wareejiyo nufuusta iyo maalka ee runtii tabatii ku dambayd sidii ilaahay baari caza wajalla wamaa nuriihim min aayatin ilaa hiya akbaru min ukhtihaa xafladaha si ada tii madaasroogda aad angliyaabanta maylay ku dorana tan madaasay ku dambayta boo madaasay ada roogda yeedaya eed iyo eed indoran waay xafladihii inka dambeeya liyaabanayni xafladan xaflad lamid eh iyo balla araga doonaya islahayni balse xaflada geeguna hadda kasugugna walaalahana reer dabara iina waana qobaden runtii faqaaraha oo xaflada laka qobday muuqaal sidii eye sawir guud walaan hadda ku bii karo maa wakhtiga oo kooban geedo oo la xarari qaabka oo lan dhisi runtii meela hadduuna surugna runtii mayb waa antaas ilaahay caza wajalla maybaliya marka surunkaana iyo kooyowkan sidii suuratu tawbaba ahaati walaa yada'uuna mawdi'an yaqiidu lkufaara walaa yanaaluuna min caduwin naylan ilaa kutiba lahum barta'an haddu surun socodkuuna ha marni saamaadkuuna ha qaadni kolley mayb waa in gaalada ka carigelino taasaa una anka talagalni ee runtii walaalihii barnaamijkun diyaari oo gaaladan in lakaka wajaho sababtiana aan diyaariyan mayba lana baaraka allaahu lakum allihii siin barakaayo maalkiina ehelkiina iyo runtii bedelna in ilaahay caza wajalla usa siinsiyo walaa yunfiquuna nafaqatan sagiiratan walaa kabiiratan runtii ilaahay caza wajalla nafaqa tiidiya yar iyo tiitiya wiin ilaahay tabaaraka watacaala dartiis lambiyaa ma jarta ilaa ilaahay caza wajalla mayba dad ka siiyey ajar oo liinkoobo kornaya ilaahay dad ku siiyee mar dhow yahayti kowda dulqacda ya xaflad mayn roognay isla walaayada baay raamacadday muxaafadatu qasaha dheere kowdii dulqacdu ahayd tanna tumi-i sagaalkii dulqacdu isla bellifiiri bellibilawshe omaaban dhammaan tumi-i sagaal tanna maraas in haddana xaflad kale noocaase aanu ku kulugno wal ilaahay nin weelay caza wajalla nin weeliyo weliba barnaamijkaasay weliba insha allah tiinka dambay timnaqdi doonta xafladda een maybwa gaalada may isletaa roob hadda hoobakooyo roobkii koowadkooyo kii lamaadkooyo kii saddexadkooyo kii afaraadkooyo aarankiasii korore runtii walaalihii hore inbalaawi in meela hadda la marow dabara oo hadda xafladiis unu surugna walaalo kale oo dhamman ogsantiin baay qabaa'ilada ka noolan qabaa'ilo tira badan waay ilaahay hibarakaayo sacda hatal marow infaaqasood yeedo saaseta hatan may barbar socdo in geel la wareejiyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam langa ankooyi sida xadiidkii abu mascuud alansaari usuku sheekoyaw runtii xadiidkana saxiix muslimkana qorow langa kooy usoowada haliis hogaanje sankahay haadihi fii sabiilillahi yer nabiga calayhi salaatu wasalaam jawaabto isuku bii iyo may kala yaab laha hadda oo marka lanki lama boqol naf geel e bi saddex boqol naf irin ee kadari madaaskuba-da saddex boqol iyo siddeetan naf oo bini-aadin ana kadari oo thuquurta islaamka la jeeyo kadari setaawiyaasaan يا سنقد دون تارنتيده markii ilaahay ba kama hadsan azza wajalla walaalihi barnaamijkaas un hogaan sameyn may balana jazaakum allahu khayran wajazaakum allahu walaayada baay oo martagaliidayna may balana jazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu الحمد لله رب العالمين ولا عدوة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه إخوة بعد السلام إلهي سبحانه وتعالى هدي أقلاد ما دير يدون هلشان مدروب آه كنتي دبالا كل مرة ما يبوها آه أولوم لا أما أولماء آه نوع كاست لا يكون قبل كهذا keliya may walaalaha muslimiinta ee i dhuunsadahaayaan inka bishaareefadayhi gaar ahaan beeli onate marka may waajihu digaan iyo dadaalkan iyo marka marka naf iyo maal biidi ilaahay dartiis an biidi mase inka bishaareey qoolka ilaahay oo ay aladiina yunfiquuna amwaalahum bileyli wannahaari siran wacalaaniya hortiya may lehe falahumhi ajruhum cinda rabbihim walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun ikhwaa sidiisii ma dareemaha ay taan runtii aayadaasi ilaahay subxaanahu watacaala iyo kama hadsan ilaahagii oo siinkuwaali dad ontay manaha ka sifaysan runtii taas marka ogoodin ma e unuuna ogoodana ma e waa fadli iyo galad oo ilaahay subxaanahu watacaala hejay ka ahaatiyo runtii ilaahay marka aayadaas maybaan ii dareensiyahaye dadka onatay biyaayaan ilaahay dartiisna biyaayaan wadadii ilaahay ama arday jihaadkana ka biyaayaan naf imaalka biyaayaan oo hami igeena biyaayaan may ini leyin oo mana haddana siran wacalaaniya mana hadda adageykamayba leerkore ha mayba ka camal fadheen horta mado maalan biideen marja kalen haddana markan wacalaaniya hatan simuuqati hatan marka maalan biideen hadda marka may buaha lanki oo naf i maal bi warilahaada fadhiya latiin war ilaahi subxaana watacaala ambalan qaadiya latiin oo eyin ajar marka ilaahi subxaana watacaala marka may baliyaha falahum ajruhum cinda rabbihim nimantaas ajara leyin إلهي سبحانه وتعالى نوكلين إلهي أرويس وأنجر إيه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا ما مرغايان marka dadka murugayaan ma ofsadayaan ma dadka ofsadayaan ee ikhwa saasoo kale may bas inka bishaareeyeen inaysan ka amal faleen oo nunin marka ataysateen qolka ilaahay oo ay infiru khifaafan wa thiqala wajahiduu biamwaalikum wa anfusikum fi sabiilillah dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamuun runtii haqiiqatan nafiirkiisan ilaahay subxaana wa tacaala oo sanfari oo waajibka hay may la ero koreha horeyna gududaasen geekana guduteen haqiiqatan marka may buaha nafiirteen wala un araga hayn yar runtiina tusteen ilaahay subxaana wa tacaala miisaankin aakhar hasiin saariya sanglana may biideenaha naf iyo maal ya biideen naf i maal lanki bii warilahaada iyo latiin mayna nin sheegay nabigan salawaatullaahi wasalaamu calayhi maalintii oonaytay marka may bua ansaar manaha baycadu isla galaay markii oonaytay marka may bua badanaay marka xadiidka dheeray may ka jaray marka dadkii oonaytay manaha haddii naf imaal biin lan ed ilan midooba un la degaalan hoob usa gaale ay maylana iyo su-aaliya hayti markaasa nabigan may baray salawaatullaahi wasalaamu calayhi soonka jawaabo aljanna jini la tingari marka insha allahu tacaala runtii mayba leero koreha asbaabti janaada lakumu teysaday runtii haqiiqatan la kooyteen marka insha allahu tacaala taas may basan lenaha waa ilaahi subxaana watacaala anka mahadya nicmo onayta ilaahi subxaana wataala aysan siinka gaar weelyo runtii haqiiqatan may la eri jarayha geed walaalka boodihiin boodagma haluulisho ma leh runtii walla boodo kor masuubina madun haddii haluulidaana maabehro koroha hasinka daawa dhimadaan biidn illaahi tacaala allahu akbar marka insha allahu tacaala walaysin suubideen wala ontay marka may waa maskanta bani aadan ka suurayso korta may wala ehro koro marka insha allahu tacaala unun may warsadaane in ilaahay subxaana wa tacaala marka ninfuusaaya warsadaana ilaahay subxaana wa tacaala hasan barakay runtii arday albiiden oo juhdi e maal e nafle miisaankin aakhar ala siin saara wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد آه، marka hore ilaahay aan mahadnagaan mahad bilow may dhammaadan lahayna ilaahay aan mahadnagaan bacdallaahi intii mahad mudug oo geeka dhan liin mahadnagaay aan mahadnagaan bacdallaahi ilaahay maalkiin iyo ulaadiin ilaahay siin barakaay muslimiinta ku farxiidana ilaahay siin ku farxi ilaahay dartiisaan dhiimateena maalinta qiyaama allaha siin ka cafi beele dabar wallaahi wal laliyaabo soo bidi laakiin dada taaban goytan dad siin deeri korre taaban goytan un mara dadka taabka liingooya ka jaro reed unsa musin deero noo shaacirka ma sheegaysa daba digleeyan walaan wal una taawyaani mee wal oo qiyaaso koran mee insha allahu ilaahay hoolagin i maalkin i ulaadin si alla siisin idin jeelo khayr allah siin wala laab laab ka taaladin mudiya allah siin wala ee mayla raay dabar walaay ammaan isulaahi horaliin amaani yoo la gaba walaayana meel makoshi insha allah ee xafladan xaflado kale ma ku dheerayto hoqo jawi iyo deganaay wadaadkii baa hore sheegay eedan deganaay jawi degna yaa xaflado wallahi la dhiibay ilaahay maalsho barakaay dadkii holwaran dhiibi haani haddu ku rad dhiiban ilaahay maalsho barakaay laakiin geek may roogne wal unan taawiyaana yaa aragne saddex boqol iyo sideetan qof qofkan goriidin regan weedaan maalow nafsatiyo baasuu ka sabana arga haytan oo qiyaasan lahayna dabajeexyaal inta faraajo deereen qoryaal aa keentan sadlan iyo saddex boqol iyo sideetan qof ku hubaysan yihiin markan eedan daro meelana taaba niingooy maadaama hogaamiil hataba fariisay dabar madiga walka ogaay ma kasana lamada ugaasba wala tababari hogaamiyadu sa oo mayliin tababare oo yo ciidan hogaamiyi koraan ciidan daro marka maynoo soo tababarkiina haysado ciidamadiina halay ilaahay insha allah umriyaa siin barakaaya islaamkana garab surinteena ilaahay sin siniidin jeyle khayra siin waala an ulmin suruntimeelin dadoo saraaysanga surumeen walay ammaangan galbaana ka jar hortaananoo ka mari walaaqaas dhan marka dadka la gabo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan weli ku dhex jirnaa munaasabadii ka dhacday deegaanka yaaqbaraawaay waxay beesha soo bandhigtay sidaan hore u sheegnay laba boqol oo neef oo geel ah saddex boqol oo neef oo ari ah iyo saddex boqol iyo siddeetan rag hubaysan kuna hubaysan hubka noocyadiisa kala duwan iyo sidoo kale siddeetan iyo laba ruux oo kale oo ay ku wareejisay wilaayada islaamiga ee baay kuwaasoo mucaskar ku maqan sida mas-uuliyiinta wilaayada iyo nuqabada beeshaba ay sheegeen suldaanka guud ee beesha dabare suldaan aadan deerow iyo qaar ka mida nuqabadiisa ayaa goob fagaare ah ku wareejiyey geelan loogu talagalay mujaahidiinta iyagoona goobta ka sheegay in geelan ay ugu talagaleen inay kaga qayb qaataan jihaadka ka socda bariga afrika بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الحمد لله إلهي كما حدثن ميشون هانك جي سرقنا ما إن سرقنا إن إلهي لغا فرحسو يو مسلمين إلهي لغا رالكاي مسلمين لغا فرحسو قالنا لغا حزيمة شو قلباك لغا جابس وان سرقنا sababtoo ah erena may surun yaa lama boqolona fo gaalak gaalakay mee aan ka talagalniyaa ilaahay dartaas in luumbeeso mujaahidiinta laga taageero gaala laga jabaso ilaahay adowgays lagu burburso waa indhiibni insha allahu gaalayka aysan arkaystaan meesa laga qaadiyaa beesha dabar inay suldaankii beesha dabar agi majaakin agi ciidan deerow xasan nuur saleir garbaakin surunyan samadoonadii iyo ugaaskii jubbooyinka antaba isla jarna ma an surugnaa in kelimada ilaahay kor an gaadhno gaalana insha allahu ilaahay hasiimasho qalbaaka jabasna sababtana meewane dad iyo duunyaba in beesn oo ilaahay ka ballan qaadni iyo muslimiintaba antii marka raggiina wareegasni gaalina higo anta meel suruna erena meel surunta lama boqolo xalaad oo gaalago surunta loonka talagalay in islaamka laga taageera insha allahu taageeradana xitaa ilay maga eg insha allahu saadeerarta taageera intii kale un saawidno ka badan horna walo un beesni insha allahu ilaahayna meesaga rajaashnaa in ikhlaas ilaahay nuun ku weelo istatus ilaahay nuunku weelna ilaahay darteesoo luunbeesi ilaahay dadkii saabeysina meesa warsanaa in maalkisa un barakaasho ragisa un barakaasho owliyadisow nus iyo rijaal ilaahay un barakaasho deegaankisow ilaahay barakaasho insha allahu islaamka dhinanaw masalaga gal insha allahu dhinanaw meesa ogaataana haddii ilaahay ogolaada in unu isiin garab teegigna naf iyo maal hiil iyo hooy unu isiin garab surugna dhinanaw meesaga rajaashtaana walaaltinimo iyo wanaag in garabkanaw garab kasan agno dhinanaw salasiinka galna waa ilaahay ballankaas nagaaga insha allahu warkiin intoosaa gaabas wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu insha allaahu walaawna wareegisaysna mee boone lama boqol halaado lamaaday boqol halaadna insha allaahu hor on ballan qaadni ballanqaadkii una ballan qaadni waa insha allahu tacaala maalintay wareegisaysna ha ilaahay ogolaado insha allaahu gaalahay kaysan arag haystaan meewoone dad muslimiin ayuu saa dhiibi oo muslimiinta ataagna ayaan beesha dabarra beesha dabarra maalkay meenka tarageshiya in ilaahay subxaanahu wa tacaala een meesalir usa kitaabkaas kor luun ka qaada gaaladan insha allahu tacaala meesaliru tii haziimo sugnagato sadaqadahitay maalkay beesayshaan beeshay dawar muslimiinta guud si dhoorta een insha allahu tacaala beeshay dawarrana gaar ahaan suun dhoorta gaaladan insha allahu tacaala tii kajafadi wadamada muslimiinta dhammaanta kabafadiyo insha allahu tacaala war hajaashayshan maalkay kitaabka ilaahay in luun beesi in kor luun qaada likalimatillahi hiya alculya luun beesi insha allahu tacaala gaaladan kelmada hoos ka nagata lama boqol halaado een insha allahu meeba unbeesniya een harakatu shabaab almujaahidiin majaakiin meesaleerhaa mustafa cabdiwahaab oo sileereen beesha dabarka ka dhalday gaar ahaan beesha culummada reer waa aqbare walkaaga mas-uulkii alxamdulilaahi reer waa aqbare inaag insha allahu tacaala meesaleer uus haddii ilaahay ogolaada maalkayn meeka wareegisayna xarakatu shabaab almujaahidiin een insha allahu wakiilkankay waaliga waalaa kiikanow oo gobolkay baay sheekh xamsa abu jacfar oon ka wareegisaysna insha allahu tacaala meesalir usa kulankay ama een fidhay nidaamkay haanka dareera saaso meeboliina gaalaada insha allahu tacaala suun shaagna fariin agsuun dirnaa hikowley maag macnaha hor badan wala beesni intii umranaw ka dhimanyana insha allahu tacaala si in bilaawniyo arrantitay ha ilaahay ogolaadana wal badan kale nunkaysiin meesaleero intiisa la siinka deerne ilaahay junuudaas badanoo saa dareerte beeshay gudaaka deganuuda mee ballan ka qaadiya in wadanke ama magaalade ama muslimiinta intiiba gaalo lankuba wadan muslimiinta gaalada rigoogta in siday isinka daran naf iyo maaloo beesti naf iyo maal inka taageerto insha allahu wa diyaaragnagati wajazaakum allahu khayr insha allahu tacaala warkii meeshaas ha gaabsada maalka aysan araghaystaan haddee il warsaa ilaalo ka dhano macnaha haddii luun arag haykana dadboon arkan hal arag hikay gaalo insha allahu tacaala gaala hikayna riyaa maag istatus maag halaga jeelado maag allah subxaana wa tacala rildikaaykaas oon dhiibni jazaakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu ma wareegisaysnaa ballantii ama beecadii xarakatu shabaab almujaahidiin una la galnay woosaaka insha allahu ilaahay meel erkare isun kuren maalintii una wareegisbani inagani helay una ballankaaniyo hikow ag gaali lama boqolka halaad aguuhi oo dawar yeeran idirmadow iyo ugaasiinta ballanta ka gaatay xarakada ballanta ka gaatay saakay wareegisaysnaa ilaahay iroob in oo aga majaakiisa leera ala usmaan dacar oo ka hadalheyshe beesha dabarre ugaaskii beesha dabarre gaar ahaan jubbooyinka harakatul-shabaab almujaahidiina si guud agaali inka wareegaseysna kadib ayka wareegaseysnaa waaliga wilaayada baay sheekh xamsa abujacfar woo ka wareegasni gaali lamada boqol halaad aguuhi iyo weli ka badanoo meel erkar isun kureen inta korba ballan qaadnay ilaahay idinkas in wareegasno saakay meel erkar isun kureen dadkii muslimiinta ka wareegasna wa saakay meel erkar isun kureen ilahay nuu ogolaaday ilahay oo ka mahadsan alxamdu lilah ilaahay idinkaas meenas rajaashnaa anta geonaytoo ka badan in muslimiinta hiil iyo hooba garab kala teegin insha allah in meel erkari isunkurana gaala antii taakadu waddanka muslimka muslimiinta ag heeshata in meel erkari isunkuran unun meetag taageerad an rugoogasna aan oo neef nagad fadi iyo haan maal nagad fadi lama dharb insha allahu garabka muslimiinta ini surugno meel erkari isunkuran suunka been ballantay mahoraan gan insha allah waan ka jarna ilaahay idinkaas aan ilaahay indiidna meesana kala godoontaa alwaali gaali lamada boqol halaad aguuhi oo meel erkari isunkuran beecada una ka galni xarakatul-shabaab almujaahidiin horte una ka qaadni وساكي ملر كاريس كران تليدا غوريغي سيجن تياتا اودنا كلا غدون وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الله اكبر الله اكبر الله اكبر ان مجاكيس بلاو عبد الله ايدن ايدن oo beesh reer dabar ugaasada kamid agi qaasatan beesh reer mirir masuulka agi afka isaga hadala mee gobolkay kiwareegisaysnaa lama boqol halood oo kiwareegisaysna ayna kiwareegisayna le harakati shabaaba mujaahidiin oo kiwareegisaysna kaasatan waaligii bay oo kiwareegisayna lamaaday boqol ereena surunta hoog masananun ka gaan laan luun hirimile faraxsagna una qalbaakanaw nadiif agi mujaahidiinta garabkaa surugna waa un iyo odayaalkii iyo reerka beesha wali agi oo diyaarasni ilaahay dartaasaan diyaarasni wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sheekh mukhtaar maxamed cuhmaan abu muslim oo ka mid ahaa culummadii munaasabadda ka qayb gashay ayaa kelimad jihaadka ku saabsan goobta ka jeediyey الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ما أنت وحي أهيد مالين فرحذات حقيقة شعورك مقرنا يقاب كانوا عبره kalimaadkayga haddaan isku tutoosin waayo caawa wax badan halii cudur daaro laba kelimo keliyaan rabaa inaan idhaahdo oo ma raba inaan dheerayo walaalayaal jihaadka oo laga tago waxaa ku sugan waa min kabaa'iri dunuub jihaadka oo laga tago waa calaama min calaamaati nifaaq qofka jihaadka ka taga oo uu sidaa ku geeriyoodo waxaa ku jirta shucba min shucabi nifaaq xadiiskii saxiix muslim ku sugnaa abu hurayra uu weriyey nabigeennu wuxuu yidhi man maata walam yagzu walam yuxadid nafsah bilghaswi maata calaa shucbati min annifaaq jihaadka oo laga tago ummaddu waxay ku mutaysanaysaa cadaab aliim ah waxaana u daliila fii suurati tawba qaala tacaala ilaa tanfiruu yucadibkum cadaaban aliima wayastabdil qowman hayrakum cadaab xanuun badan adduunyo iyo aakhiro ayaa lagu mutaysanayaa jihaadkoo laga tago jihaadkoo laga tago qofku wuxuu noqonayaa faasiq khaarij can daacati illaahi daacada ilaahay qof ka baxay faasiqa ayuu noqonayaa waxaana daliil u ah wallaahu laa yahdi alqawma alfaasiqiin jihaadkoo laga tago sababun lilhalaaki fi dunya walaakhira asbaabaha lagu halaagsamo adduun iyo aakhira jihaadkoo laga taga ayaa ku sugan wadaliil walaa tulquu biaydiikum ila tahluka jihaadkoo laga tago walaalayaal waxaa ku sugan waa idcaaf caqiidat alwalaa'i walbaraa caqiidat alwalaa'i walbaraa oo ku dhisan laa ilaaha ila allaahu oo la daciifiyo oo la tuuro wey jihaadkoo laga tago sababu dulli walhawaani lilfardi walumma dulli iyo liidnaan shaksiga iyo ummadoo dhan ay u soo hoyata ayaa ka dhalanaya waxaana u daliila xadiiskii nabigeenna uu yidhi sallat allaahu calaykum dullan laa yanzicuhu xataa yuraajicuu diinahum xataa tarjicuu diinakum ilaahay wuxuu dushiina ku sallidayaa qoorta idin saaraya idinku shaabadaynayaa dulli aan laydinka siibayn ilaa aad jihaadka u laabataan jihaadkoo laga tago waxaa ku sugan tafwiit almasaalix alcadiima lilumma walilfardi fi dunya walaakhira masaalix badan oo waaweyn qofku ka heli lahaa ummaddu ka heli lahayd adduunya aakhiro ayaa ku sugan jihaadkoo la jihaadana hodantinimo iyo ziyaada farwadooda ayaa ku sugan xadiis qidca yar ayaana tusinaya wa jucila risqii taxta dilli rumxi nabigeenna biilkiisa yowmiga ah shahriga ah sanawiga ah jihaadkuu u doonan jiray jihaadkoo laga tago waxaa ku sugan walaalayaal ilqaa'u alcadaawati waalfurqati bayna almuslimiina muslimiinta dhexdooda cadaawaad bilaabanaysa qabiil qabiil baa laisu dhammaynaya jihaadka markuu yimidna waa kaa ummaddii oo dhan baa midowday waxaana u daliila xadiis طabrani ku sugan can abi bakr الصidiq radي الlahu canhu maa taraka qowm اljihaada ilaa camahum اllahu bاlcadaab qowm jihaad kama tagaan ilaa cadaab buu ilaahay ku camimaya jihaadkoo laga tago waxaa ku sugan yafshu الshirku wالظulmu wayaclu اlkufru waahlah waxaa faafaya shirkiga iyo gaalnimada iyo kiristaamaynta ummadda la kiristaameeyo kaniisadaana laga dhex dhisaya hargeyse kaniisadaa laga dhisay jihaadka marka laga tegay baydhabo kaniisada baa laga dhisay xamar kaniisad baa ka dhisan kismaayo kaniisad baa ka dhisan waa la kiristaamaynaya dadkii waxa loo sameeyey tururug wax la yidhaahdo gaalnimadii iyo doolarkii baa isla socda oo wada tururug leh taana waxaa u daliila qaala tacaala fii suurati alanfaal waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu kulluhu lilah ila aakhiri alaaya jihaadkoo laga tago waxaa ku sugan walaalayaal oo laga tago shacaa'irtii islaamka oo dhan ayaa la baabi'inaya sida ku dhacday goobihii jihaadku ku cisoobay siddeed boqol iyo shan sano shareecada ilaah lagu maamulayey ardul andalus markii jihaadka laga tagay maanta hawiyadooda islaamiga ayaa la laayay waa la baabi'iyey bukhaara sidaas oo kale boqol sano shareecada ilaahay lagu maamulayay caasimadda ruushka ee moscow maantana hawiyadii islaamka dhan waa la tirtiray dhulalka yurub iyo maxaan ku dhahay cuhmaaniyiintu ay gaareen islaamkii jihaadkii ku cizoobay maanta waa laga baabi'iyey bosnia harsag jihaadka cizo ku gaaray maanta waa dullaysan yihiin meel kasta waa sidaas jihaadkoo laga tago arrintaasa ku sugan jihaadkoo laga tago walaalayaal waxaa ku sugan fasaad ayaa faafaya ummadda dhexdeeda ku dhex faafaya waxaana u daliila walowlaa dafcu llahi nnaasa bacdahum bibacdin lafasadat ilardu shacaa'irta iyadana waxaa daliil u ah ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا جهاد كون laga tago ummada kuwooda dhacafada ah mustadcafiinta ah dhulka ayaa la dulaysanaya wixii la doonaan lagu samaynaya caruurta haweenka waa wax hadda meelaha riddada lagu aruuriyo la kiristaameeyo hay-aduhu ay ku ciyaarayaan sanku dareertan ay u tuurayaan waa ka tegid jihaadka laga tegey wamaa lakum laa tuqaatiluuna fii sabiili illaah والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان إلى آخر آية أيها أدليلة وجزاكم الله خيرا بحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله qaybihii dambe ee barnaamijka faafareebka wararka oo caawa intiisa badan aan ku soo qaadanay munaasabadii ka dhacday deegaanka yaaqbaraaway ayaad weli dhegaysanaysaan ugu dambeyn waxaa munaasabada soo xiray oo goobta ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abujacfar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذا أعبر بالشعور فإنني في قعر المحبة والوجدان لقبيلة بذلت أفلاد أكبادها طلبا من المنان بالرضوان أعني دبرها أنفقت أموالها أولادها أخيارها للجهاد الماضي الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين يقول الله تبارك وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والفرقان ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم marka ugu horeysa Allah subhanahu wa ta'ala ayaan u mahad celinaynaa ka walaayadeena walaayatu bay een waxaan isleeyahay mashruucan xoolo bixinta jihadka lagu bixinayo iyo ragga jihadka la siinayo mujaahidiinta lagu wareejinayo een labadii sano hadda ugu dambeysayba way socotay een gaala la bixiyay labadaas sano gudahood ama sanad ayaa ugu badan sanadkaana ugu badan hadda gabagabada ah sanadka horena wax yar ayaa jiro waxaan filayaa inuu gaarayo maxay waa geela noocan xaflado looga qabtaan sheegaya geela xaflado la keenay ma ahan geela si gaar gaara loo bixi kaas maba tirsanaba ilaaha garanaya intuu leegyahay wax tirsan maaha maalin kasta geel baa ka baxa wilaayada oo jihaadka lagu taageero jabad fulaan baa meel joogta laba ha la siiyo qolo fulaan baa meel timido shan ha la siiyo maalin maalin kasta waa socdaa kaas ya laakiin geela xaflado loo qabtay oo geel ah waxaan maraynaa caawi xisaabteena ay maraysaa lix boqol iyo afartan neef oo geel ah lix boqol iyo afartan neef oo geel ah ayaan marayna halkaas waxaan dareemayaa marka inaan hee kaalinta hore ugu jirno walaayaadka meesha reer geelada gaar ahaan degmada tioglow ayaa waxay bi- bixiyeen rag hee rag boqol ah oo hubaysan qoryahooda wato khabarka markuu nagu soo dhacay maxaa ka dambeeyey waa dhaafay soo saas maaha Een, isla geeladla walaayadu wuxuu ku bixiyey boqol iyo lixdan wiil ayuu keenay Een, hubeerna hadday ahayd haddaan ka soo dhaqaaqnay bishaan kowdeeda meeqay ahayd ya laba boqol iyo iyo konton isku dar marka meeqa mare laba boqol iyo konton boqol iyo konton boqol iyo lixdan u geeya afar boqol iyo tobanaan joogaa soo maa waxaad igu dartaa afar boqol iyo lixdan hal mar soo dhacda sideed boqol sideed boqol iyo iyo toddobaatan Een, insha allahu tacaala wacdaradaas qabaa'ilka muslimiinta ay walaayada degan ay muujinayaan waxaan rajaynayaa qaybta dhammana inay ku soo dayin doonaan Een, wa- dariiqan ay soo mari doonaan marka jazaakum allahu khayran luqabada waxaan ku tartirsiinayaa aan ku boorinayaa shaqadan haddii loo dhaqaaqo raggii galay ayaa ka warbixinayee haddii loo dhaqaaqo aaday u fududahay maxaa yeelay waa cibaado ilaahay loogu dhowaanayo subxaana wa tacaala ninkii ikhlaas iyo daacadnimo ku gala ilaahay waa u fududaynaya tabaaraka wa tacaala waa casiime iyo go-aanun bay kaa rabtaa haddii la gala ilaahay subxaana wa tacaala asaa wadaaya marka een, baabul infaaqi fii sabiili illah oo ragna la infaaqiyo oo la bixiyo hubna la bixiyo xoolo nool iyo lacagna la bixiyo waa khayr iyo wanaaga cidna uma doorayno waxaan rabnaa kaalinta hore markas inaan taagnaano ya kaalinta hore hadda waad haysataan yaan laga dhicin marka ugaasiyaal waad haysataan hadda kaalinta hore koowaade yaan laga dhicin insha allahu tacaala een, beesha dabare oo runtii kaalin muhim ah mugd leh oo aada u ballaaran oo qabaa'ilka walaayada ku nool bal walaayaadka ku nool Eh, insha allahu tacaala qabiil ugu horreeya aysan jirin tusaalan u noqon doonto ku tallaabsatay waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran wa hanii'an lakum ilaahay subxaana wa tacaala abaalkiina ha badiyo miisaanka xasanaadka ha idin ha idin saaro anta dhammana ilaahay subxaana wa tacaala ha idin dhammaystiro ilaan khayr lagama dhergee ilaa uu eh, insaanku uu dhinto qabaa'ilka kalena waxaan ku guubaabinaya ugu baaqayaa eh, wanaaggaa oo kaleeta inay muujiyaan oy qaataan oy dabarro ku daydaan
الله اكبر الله اكبر allahu akbar الله اكبر allahu akbar ummaddii jihaad u kacday waa cizowda ummaddii jihaad ka fadhiisatana waa idulowda ciziga aan doonano jazaakum allahu khayran wbaaraka allahu fiikum guud ahaan intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa caawa barnaamijkii faafaeebka wararka oo intiisa badan aan kusoo qaadanay munaasabadii ka dhacday deegaanka yaaqbaraaway ee beesha dabare ay ku wareejinaysay labada boqol ee neef ee geela ah saddexda boqol ee neef ee ariga ah iyo saddex boqol iyo siddeetan rag hubaysan guud ahaanna barnaamijkii faafaeebka wararka waa naga inta barnaamijka midkiisa kale ayaa noo balana insha allah inta ka horraysa waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا